waa mahadsan tahay gobolka hiiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle sidaad og tahayba wuxuu mataan leeyahay dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa gacanta ku haaya taakuleeya si maxaanku rahdaa aan hagar lahayn u barbaariya dowladda federaalka ee soomaaliya wuxuu xad la leeyahay caasimada soomaaliya gobolka hirshabeelle dadka degana waxay aad iyo aad iyo aad ay u taageersan yihiin dowladda federaalka soomaaliya sidaad og tahayba dhowr jeer ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle isku dayey berigii kismaayo la tegey ee nimanka mucaaradka halkaas ay ku shireen inuu maxaanku rahdaa uu raaco ururo kale iyo axsaab kale oo maxaanku rahdaa oo inshaa la noqdo hase yeeshee waxaa sidaan oo kale u diiday dadka deegaanka hirshabelle madaxdooda xildhibaanadooda iyo maxaanku rahdaa madaxdooda sare ayaa marnaba diiday inay ka aqbalaan inuu ka dhexdo wadadaas maxaanku rahdaa dadka soomaaliyeed ee dhibaataysnaa muddada soddonka sano ku dhow ee baadigoobka loogu jiro sidii dawlad sal adag loogu heli lahaa inuuna marna beec iyo maxaanku rahdaa dana gaara inuusan iibsan haddii uu isku dayo inuu maxaanku rahdaa kusii adkaystana ay tallaabo ka qaadi doonaan muddadaas sidaas ayaa lagu wada joogay marka dadka reer hirshabelle waa dad sidaa dawladda u taageersan haddana markii labaad uu isku dayay inuu khalkhal geliyo oo wa waraaqo qoro oo lagu taageerayo kooxooyin maxaanku rahdaa runtii aan is leenahay uma adeegayaan danaha maanta soomaaliya ka jira iyo doorashooyinka iyo tallaabada runtii lama filaanka ahayd ee sida dhaqsaha dawladda soomaaliya ku qaaday ee ahayd in waddanku uu aado doorasho qof iyo cod ah markii ay soo baxeen kooxihii noocaas ahayna wuxuu ku taageera madaxweynaha hirshabelle waraaqo oo sidoo kale maxaanku rahdaa uu gacansaar uu raba inuu kula sameeyo kooxooyinkaas marka markiiba kacdoon ayaa dhashay shacabkiiyaa magaalada soo baxay markay ogaadeen arrimahaas markay ogaadeen maxaanku rahdaa dareeqooyinka noocaas aan banaanayn ee kusii dheereynaya kusii ragaadinaya dowlad la-aanta iyo maxaanku rahdaa qadiyad xumada muddada fog ay dadka soomaalida ay ku jireen shacabkii deganaa gaar ahaan magaalada beledweyne way soo qamaameen waxayna soo qaateen musawirada madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka iyagoo wata boorar iyo calamo iyo musawiro ay aada u jecel yihiin hogaanka maxaanku rahdaa nabad iyo nolol ay raalli ka yihiin qaabkii wax ku wadan ayay la soo dhoobteen hase yeeshee waxaa si gaadma ah maxaanku rahdaa u sheegtay inuu ka hortegay maxaanku rahdaa madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare marka arrimahaasuna hadda way fashilmeen maxaanku rahdaa awoodana shacabka ayaa iska leh cid hor istaagi kartaana ma jirto jacaylkii u qabaan dawladooda iyo madaxweynahooda taageeradaasna waa sii wadi doonaan wayna hubinayaan haddii uu isku dayo hogaanka hirshabelle inuu ka leexdo arrintaasna shacabka hirshabelle marna kama aqbalayaan waxayna ilaashan doonaan masiirkooda dawladnimo iyo masiirkooda soomaalinimo iyo inay soomaaliya ay hesho dawlad awood leh oo isdoorato oo dimuqraadi ah saakii mudane caraale saakii ma dibadbax ayaad qaban qaabinaysaan
waa magaalada dadka kala har ma laha shalay maanta maxaanku rahdaa dadka calamo ayaan arkayey waxaan arkayay masawiradii madaxweynaha waxaan arkayay maxaanku rahdaa halkudhigyo waxyaabahaas oo dhan marka maalmahan oo dhan dadku way kacsanaayeen waana maxaanku rahdaa dareen oo shacbiga uu qabo maxaanku rahdaa oo cidi hor istaagi karta aanay jirin marka sidaan qiyaasayo marka ma marna ma istaagi doonaan inay muujiyaan dareenkooda iyo jacaylka ay u qabaan madaxweynahooda iyo dareenka ay u qabaan maxaanku rahdaa dawladooda marka waa isleeyahay waa isleeyahay arrimahaas way socon doonaan way socon doonaan aan isleeyahay marna kama tanasula kama tanasulayaan laakiin dibadbax aadan ku wargelin laamaha amniga gobolka iyo guud ahaan hirshabelle in aad qabanqaabisaan so iyadana dhibaato kale ma aha
walaal waa mahadsan tahay way la socdaan oo taliyayaasha sare ee cidda ay khusayso oo booliiska iyo xataa waxaad arki doontaa madax sare oo ka tirsan baarlamaanka hirshabelle taliyayaal ciidamo ayaa ka mid ah marka warkaas waa ku waa ku tirikuteen warkay shalay ku hadlaayeen idaacadaha waa ka maqlayay waxaa ruksada bixiyey taliyihii saldhigga booliiska ee degmada beledweyn oo ogolaaday in madaxweynaha iyo taageerayaashiisu ay isu soo baxaan hase yeeshee nasiib daro shalay ayuu xilkii madaxweynuhu ka qaaday taliyihii saldhigga booliiska ee degmada isagaas ayaa ruksada bixiyey marka booliisku way ogaayeen wayna la socdeen dadkanna waa dad ilbaxa ah oo fahamsan in maxaan ku idhaahdaa amniga amnigoodana ay ilaashadaan madaxdoodana ay taageeraan dawladoodana ay garab siiyaan marka taliyaha saldhigga ayay ogeysiiyeen isaga ayaa ogolaashaha siiyey kadibna taliyayaal kale iyo ciidamo kale oo meelo maxaan ku idhahdaa oo kasoo aruursaday ayuu wuxuu sheegay maaragtay in maxaan ku idhahdaa lagu joojiyey marka way qabaan wayna fahamsan yihiin dibadbaxayaashu magaaladay degan yihiin fahamsan yihiin amnigooda inay ilaashadaan waa dadkii bakhaarada lahaa waa dadkii dukaamada lahaa waa dadkii makhaayadaha lahaa iyaga ayaa cid kasta ugu xanuun badan marka wayna ogeysiyeen ani intaan ka warqabo taliyaha saldhigga nasiib dara laakiin taliyaha saldhiggu xilkiisii ayuu ku waayay shalay hase yeeshee waxaan rajaynaynaa iyadoo taa kasii ballaaran oo ka wanaagsan inuu maalin maalmaha kamid ah ay usoo noqon doonta haddii ilahayd waa gartay marka aragtidaada bal ku aadan xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabelle xilligan waa sidee
kolley shacbiga iyo madaxda iyo dawladda inteeda dhan waxaan aaminsanahay inay taageersan yihiin dawladda soomaaliya hase yeeshee waa arkayay waraaqo oo maxaan ku idhaahdaa runtii dad hadda ka hor maxaan ku idhaahdaa aan ognahay in iyaga laftoodu maxaan ku idhahdaa khilaaf uu kala dhexeeyey iyo gacmo taagtaag kale oo hoggaankii hirshabelle uu samaynayo waanu arkaynay hase yeeshee wax macnaah iyo wax raad ah iyo wax saameyn ah midna kuma yeelanayso shacbigan waa shacbi dawladeed waa shacbi soomaaliyeed waa shacbi dawladnimada jecel wax walbana way fahamsan yihiin ninka ku shaqaysanaya raba inuu lacag ka sameeyo iyo ninka dhiigga u daadinaya ay dhabka tahay qarannimadooda inuu dhiso way kala yaqaanaan maanta layskuma gabanaayo arrin uguruo ma jirto qof kasta oo soomaaliya waa la yaqaanaa damiirkiisa wax uu wado soomaalinimadiisa inuu rabo inuu shacabka saaciido inuu iibsado inuu rabo cid kasta way fahamsan tahay marka madaxweynahana waa la bartay muddo laysla bartana waa la joogay dawladda soomaaliyana waa la bartay muddo laysla bartana waa la joogay marka cid kasta oo rabta inay inay maxaan ku idhahdaa hagardaaciso kama yeelayaan annaguna ka yeeli mayno cid kasta oo isku dayda inay maxaan ku idhahdaa majaxaabiso jiritaanka iyo dawladnimada soomaaliya kama yeelayno carruurteenni baa dibad dartay carruurteenna baa dibad jaamacad uga baxay iyagaan af soomaali aqoon iyagaan dhaqan aqoonin kama yeelayno nin damiir laawo ah ee raba inuu ku shaqaysto oo shirmaan ku urursado ama xamar ha joogo ama beledweyne ha joogo ama jawaar ha joogo ma ka yeelayno waxaan rabnaa dalkeenna in naloo dhiso waxaan taageeraynaa madaxda daacadda ah ee aan baranay ee aan naqaano ee ka fog qabyaaladda ee ka fog tuugannimada iyo shirbaanta lahado ee ka fog maxaan ku idhahdaa eexda kuwaas ayaan leenahay carruurteenna mustaqbalkooda ayaa ku jira iyagaasaanaan halkan u joognaa cid nagu taakulaysaa ma jirto cid lacag nagu siisaa ma jirto kuwaasaanu taageeraynaa si jiil dambe iyo carruur dambe oo soomaaliya aan uga tagno aad baa umaadsanta